dalka u k ra-iisul wasaare rishi sunak ayaa ku dhawaaqay in dalkaasi doorasho laga qaban doono bisha luuliyo afarteeda haddaba maxaa soo dedejinta doorashada keenay maxamed xasan dable oo ah aqoon-yahan dalkaasi degan ayaan weydiiyey sababta waxaana uu yiri waxaan loo badinayaa aragti ahaanna aniga aan qabaa in ay tahay in aynan waxba hore u socodsiin karin maadaama taageerada ay dadweynaha ka haysaan inkastoo weli maandadkooda uu jiro laakiin haddana xilligii gaba gabaabsi u yahay oo sii gebageba yahay waxaad moodaa in ay runtii ay waayeen taageeradii dadweynaha markii ra'yi aruurta la sameeyey boqolkiiba labaatan ayay ka dambeeyaan xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha waxayna xilligan la mid tahay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii xilligii john major uu ra-iisul wasaaraha ahaa ee tony blayerna uu doorashadii ku guuleystay sanadkaas aqlabiyad buuxdo xilligii inta hadda ay leebar marayso xilligii ay berigaa maraysa ayay maraysaa boqolkiiba afartan iyo saddex ayay tahay marka waxa weeye go-aan horay uu usii qaadi karo ma hayo xisbigiisii kalsooni buuxdo kama haysto oo ay jiidahayaan guul daraana ay urinayaan in ay jawiga ku jirto marka sidaa daraaddeed waa doon sii degayso baa la dhihi karaa xisbigan rajana loogama qabo in uu isbeddel ka sameeyo intaas sidaa daraaddeed wuxuu go-aansaday in uu soo hormariyo doorashada waa gartay xisbigiisa xisbiga muxaafidka laftigiisa qaar badan bay la yaab ku noqotay inuu ra-iisul wasaaruhu soo hormariyey waktiga doorashada sidee bay uga falceliyeen runtii aada iyo aad bay runtii u dhibsadeen sababto waxay u malaynayeen in ay isbeddel ka sameyn lahaayeen siyaasadda siyaasadda hal maalin oo siyaasadda kusii jirto waxaan wax weyn baa dhici karaa marka ayagu waxay u arkayeen in uu ku soo gebagabeeyey fursaddii ay wax ku bedeli lahaayeen dadweynaha ku shukaansan lahaayeen ku sasaban lahaayeen ballanqaadyo usoo bandhigi lahaayeen wixii oo dhan waxaad moodaan hadda in ay soo baaba-een oo fursadda uu tiray sidaa daraaddeed aad bay uga xun yihiin qaar badan waxayba leeyihiin in aan tartano macna weyn ma samaynayso teeda kale maadaama rishi sunaak uu yahay hogaamiyaha xisbiga oo nin isagu dadka laga tira badan yahay ka soo jeedo rajadiisu aad bay haddana uga sii xun tahay marka loo eego nin macnaha ka soo jeedo bulshada ballaaran ee dalkan marka loo barbar dhigo fursad aada u sii weyn ma haysto siduu ku yimid marka horeba uu xilka ku yimid xisbiga dhexdiisa laga doortay iyada oo xeerarkii loo jebiyey waxay ahayd marka hore in labada murashaxe ugu horeyso ee dhowrka warig kusoo kala adkaato ee isku soo haro ay xisbiga xubnihiisa ay ay u cobeeyeen sii ma dhicin waxaa la yidhahday boqolkii xildhibaan ninkii gaaro maagaas taageerada baarlamaanka ayaa mataqaanaa ay noqonaya murashaxa guuleystay marka saasuu kasoo baxay fursad baa loo qaaday wuxuu kasbaday cadaawad fara badan buu kasbaday marka dadweynaha taageersan xisbiga jamhuuriga ana waxay u badan tahay inay u wareegaan xagga kestama oo ah hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha maxamedow marka hadda waxaad sheegtay in xisbigan muxaafidka ah oo talada hadda haya marka codaar urinta la sameeyo labaatan dhibcood ama labaatan point uu ka dambeeyo xisbiga shaqaalaha loona badinayo xisbiga shaqaaluhu inuu guuleysta marka xisbiga muxaafidku dhowr iyo toban sane xilka hayeen intaasoo ra-isul wasaare is soo bedeleen maxaa ugu waaweyn baad isleedahay waxyaalaha shacabku ay ku nacayaan oo ay u badan tahay inay doorashadan ku lumiyaan waxyaalaha ugu badan ay dadka ku nacayaan waxaa ka mid ah kow horta iyagoo aada ugu raagay xukunka oo lasoo nacay runtii tan labaad iyagoo mataqaanaa loo arkay in ay dadka baahiyadooda iyo cabashadooda ayna runtii ay dhayaha ka furaysteen mataqaanaa naga jilacsanaan inayna u dhibac in mataqaanaa qaabkii ay xisbigan uu u maareeyey caabuqii covid nineteen ay noqotay mid runtii aada iyo aad loola yaabay inkastoo gadaasheed doorashadii uu qabtay maxaahda boris johnson uu guul weyn ka gaaray hase yeeshee haddana waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay maciishada kor u kacday oo iyo qaabka ay u maareeyeen sicir bararkii oo cirkaa u kacay arrimahaas oo dhan iyo maxay ahayd noloshii oo adkaatay ay runtii dadka uga soo qanceen runtii waa gartay maxamed marka ugu dambeynta xisbiga laybarka ama xisbiga shaqaalaha marka laga reeba inay leeyihiin qoladanu waqti badan bay xilka soo hayeen dad xun weeye brexit bay kusoo ceeboobeen dhaqaalihiibaa hoosu dhacay covidkii waxaas iyagu maxay dadka usoo bandhigayaan mise waxaa lagu dooranayaa un keliya qoladii horaa la nacay runtii wax kaloo bedelaan lahaynin runtii xisbigan mar walbana way dhahdaa marka xisbi ama kan shaqaalaha uu ku reego meesha dadku waxay u jabaan dhinaca xisbiga muxaafidka ee conservativeka hadda conservative baa meesha ku reegay macnaha muddo dheer buu hadda talada hayey marka muddadaa dheer ee uu talada hayey iyo isagoo mataqaanay waxyaabaha mataqaanaa aragtiyooyinka wanaagsan lumiyey isagoo mataqaanay lumiyey maxay aheeday hadda wax qumanoo leeba ay ku bedeleyso oo ay dhahayso waxaanaan mataqaanay qabanaynaa ama ay ballanqaadi karto oo aad ma jiraan aan ka in la nacay un xisbiga conservative kaasina wuxuu ahaa maxamed xasan dable oo khadka telefoonka ee magaalada lester ee dalka u k igu warramayey